diyaargarowga toddobaadka xorriyadda ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada dhuusamare ee dadweynaha ah oo u heelan xuska maalmaha xorriyadda ayaana si weyn uga qeyb qaadanaya hiibsashada dharka midabada calanka leh iyo calaamadaha loogu diyaargaroobayo munaasabaddan ganacsada suuqyada magaalada dhuusamareeb oo la hadlay barnaamijka ganacsiga ee ka baxa radio daareer ayaa u sheegay inay si aad ah ay u kordheen macaamiisha maalmahan iyaguna ay u diyaargaroobeen bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad ka dhowo radio daardheer eed iyo eed mayn baan diyaarinay calamkii soomaali sida gebdho sida wiilalka ee dhallinyarada aan diyaarinay laakiinse waxoo yar wayna haytee suuqyara iidaa may dareemahayna suuqyaran dareemahayn kolley haddii waddanka dhagaalyar ka jirtoona dareeman aad yaad dharka diyaaru si diyaarin ha idinka kala duwan sheegnay may baan sheegnahi dharka sida dharka rega sida dhigabdho oo calamka soomaali lix iyo labaatanka kooda luulio intaasu sheegnay kolley may baan diyaar garowanayni bulshadan adeegna
mayba kumad ee sida iska joogada calanka soomaaliya ka sawiran calamaantii oo la babiyaayay nooc welboon iska jaran oo calaamada astaanta soomaalinimada muujiyaasa iyo ka diyaarini haruntaan weli dadka ma kasii bur aragsan laakiis diyaarini dhaqdhaqaag hadda sii bilaawda isbuucon dhatiis maadaama dadkii maalinta lama beri iyo sidberi ku dhammanta lay bilaawayaan bilaawati eediyada angadamayaan dharka soomaalinimada wal muujiyahay wal oo hadama geeka shaka ka jara male nadiifalan shalgadadahay eedeedaanaan dhawacan soomaalida dhinaca kale dhallinyarada leh goobaha sawirada lagu qaado ee loo yaqaano bootireedyada ama isuudayaasha ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya fursaddan iyagoo sheegay in dalabaadka macaamiishooda oo kordhay toddobaadka xorriyadda cabdulaawdini ku dhawaay saaxib raadiyo daareer waxaan ku leeyahay kusoo dhawo baasees stuudio adiga tiimkaaga saaxiib alxamdulilah wallaahi lixlaatanka juun waa waa isku diyaarinay aada u weyn macaamiishnadana xoogaa waa ka dareemaynaa inay nagu soo booqanayaan xarunta aan u mahad celinaynaa saaxib waxaa ka mid ah inaan boorarkii hore bedelnay oo disaynkii calanka aan ku bedelnay calamadii orginaalkii aan keennay wallahi waa u qurxinay alxamdulilah xarun ahaan annaga ahaanteena waa si horta si weyn aan isugu diyaarinay alxamdulilah macaamiishina waa ka dareemaynaa oo nagu soo booqanayaan marka waa kaa cabdulaawdaniyow niyahow xoogaa waa dareemaynaa sina loo dareemaayo waxaa moodaaba in afartanka kasta oo hore iyo lixdatanka juun inays isku dhoweynba niyahow oo afar tobankii ay saameyn badan tahay marka waxaan leenahay niyahow lixdatanka juun waa maalin ugu weyn waa maalin qiimo leh si weyn ha loo xoso ha sida maalimaha ciidda aad u faraxsan tihiin lixdatanka juun aan u faraxnaa leenaha soona dhowaada suuqyada magaalada dhuusamareeb ayaa markhaati ah u diyaargarowga ballaaran oo ay shacabka soomaaliyeed sameynayaan si ay uga qeyb qaataan xuska toddobaadka xorriyadda oo ka bilaabanaya lix iyo labaatanka juun ilaa iyo kowda bisha toddobaad ee soo aadan ee kowda luuliyo